bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee rediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah diyaarado dagaaloo duqaymo ka geystay deegaano la sheegay inay ku sugnaayeen al-shabaab oo ku yaala xadka kala qaybiga gobolada shabeellaha dhexe iyo gargaduud
kulan looga hadlayay amniga deegaanada xuduudka ku yaala ee gobolka gado oo maanta ka qabsoomay degmada baled xaawo ee gobolkaas
shirka dib u heshiisiinta beelo dhowaan ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo maanta shir dib u heshiisiinad uu furmayo
ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho maanta ku qabtay xuska maalinta cagaarshowga adduunka wasaaradda caafimaadka oo sheegtay in tallaabaadig laga qaadi doono kuwa iska dhiga ah inay dhakhaatiir caafimaad yihiin ee ka shaqeeya gudaha dalka
soomaalida ku nool yurub oo loo soo kordhiyey adeega casriga ah ee fiisa kaarka taranisfer galaxy
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wacan duhur wanaagsan waa duhurnimo jimcaha taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labaatan iyo sideedah bisha toddobaad sanada labada kun labaatan iyo saddexda waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aada maqasheen oo fidsan aynu ku bilownay faahfaahinna ayaa kasoo baxaya duqeymo diyaaradeed oo saakay ka dhacay deegaano kala qaybiya xadka gobolada galgaduud iyo shabeellaha dhexe ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa mareykanka ah ayaa waa bergii hore saakay waxay howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano ku yaala xadka kala qeybiya gobolada shabeellaha dhexe iyo galgaduud wararka la helay waxay sheegayaan in halkaas wabergii hore saakay ay diyaarado dagaal oo loo malanay leeyihiin ciidamada mareykanka ay ka geysteen duqaymo saraakiil ka tirsan ciidamada xooga ayaa sheegay in ay heleen xog kadib markii la sheegay in tuulooyinka kale ah tuulada lagu magacaabo fiiqi ceel la helay iyo sidoo kale hareer dheerihii deegaano kale oo dhammaantood ku dhow deegaanka daarun nicma la sheegay inay ku sugan yihiin xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kale wararka ayaa sidoo kale sheegaya in howlgalka ay ka qayb ahayn duqeymo dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen diyaarada dagaal islamarkaana howlgalkaas la sheegay in uu khasaaro ka dhashay dhinaca kale war qoraalah oo lagu baahiyey warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan uu ka dambeeyey kadib markii la helay in xubno ka tirsan al-shabaab ay isku urursanayaan deegaanada howlgalka laga fuliyey waa sida lagu sheegay warka dowladda ilaa hadda ma jiro faahfaahino rasmi ah oo laga helay khasaaraha ka dhashay howlgalkan iyo sidoo kale duqeymaha diyaaradeed ee ka dhacay deegaano ku yaala xadka dhaqabiya gobolada gargaduud iyo shabeellaha dhexe waxaana xusud mudan halkaas dhowr jeer ay ka dhaceen duqeymo iyo sidoo kale howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey shabaabka sida ay sheegtay dowladda federaalka
kulan looga hadlayay amniga deegaanada xuduudka ku yaala ee gobolka gado ayaa maanta ka qabsoomay degmada baled xaawo ee gobolkaasi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad waa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka amniga deegaanada xuduudka ku yaala ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda ee ku sugan deegaanada xuduudka ayaa laga dhageystay warbixino la xiriira amniga iyagoona laga dalbaday inay sare usii qaadaan howlaha lagu xoojinayo nabadgelyada shirkan ayaa maanta waxaa ka qayb galay xubnaha golaha wasiirada ee ka mid ah wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ee howlaha shaqo u jooga gobolka saraakiisha ciidamada kala duwan iyo maamulka degmada baled xaawo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay gaaray degmada baled xaawo ee gobolka gado dhinacyadii isku maandhaafsanaa siyaasada gado ee soomaaliya ayaa dhowaan sheegay inay khilaafkii dhexdooda yaalay ay heshiis ka gaareen
dhinaca kalena ee shirka dib u heshiisiinta beero dhowaan ku dagaalama gobolka shabeellaha dhexe ayaa maanta lagu wadaa in uu ka furmo deegaanka lagu magacaabo burka diirimaad waxaa maanta oo jimcaha lagu wadaa in halkaas uu ka furmo shirka u dhexeeya beero walaalo ah oo dhowaan ku dagaalamay deegaan hoostaga degmooyinka raagaceelle iyo cadale shirkan ayaa waxaa lagu doonayaa in heshiis loo gaaro colaada soo laalaabatay ee u dhexeysay labada beelood ee walaalaha ah waxaana maalmihii lasoo dhaafay halkaas ka socday dadaalo nabadeed oo lagu doonayay in xabajoojin laga dhex sameeyo beelaha waxaana xusid mudan in ay ku guuleysteen xabajoojintaas madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed iyo sidoo kale dubaabka dhaqanka iyo odayaal kale iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle iyadoona maanta la filayo in shirkaas uu ka furmo deegaanka lagu magacaabo burka diramaad ee ka tirsan shabeellaha dhexe dadaaladan ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay sameeyey oo ku guuleystay madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed imaam daahir iyo ugaas maxamuud cali ugaas waxaana ay ku guuleysteen marka hore xabad joojin ay kala dhex dhigaan beelaha ayna kala qaadaan ciidamadii halkaas ku dagaalamay shirka ayaa waxaa ka qeybgalaya odayaasha dhaqanka ee dhinacyadii dagaalamay duubka dubab dhaqan iyo sidoo kale shariif sheekh axmed madaxweynaha hirshabelle cali guuddaabe xildhibaano wasiiro iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo dhammaantood ku sugan deegaanka burka dirimaad oo taalo gogasha shirka si kastaba deegaano hoostaga degmooyinka raagaacile iyo cadle ayaa waxaa kusoo lalaabtay dagaal beeleedyo khasaare badan dhaliyey waxaana xusid mudan tahay in dagaaladaas ay dhaliyeen in islamarkaana ay gaareen in la gubo guryo dhowra oo ku yaalay tuulooyin hoostaga degmooyinkaas
ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho ku qabtay xuska maalinta cagarshowga adduunka sida uu faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena cabdisalaan juulo shaakir looga siiyo bulshada lagana digtoonaado khatarta uu leeyahay fayruska cagaarshowga ayaa ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed waxay muqdisho ku qabteen munaasabad isugu jirtay xusid wacyigelin dood wadaag iyo sharaxaad ku saabsan fayruska cagaarshowga oo sida aamusan dadka u dila khatar ba-anna ku haya guud ahaan dunida sanad kasta siddeed iyo labaatanka julaay maanta oo kale ayaa dunida lagu xusaa waxaana loo asteeyey maalinta cagaarshowga adduunka si bulshada caalamka loogu wacyigeliyo khatarta iyo ka hortagga cudurkan halista ah guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctore saluul maxamuud maxamed dhakhaatiir dhallinyaro baratay caafimaadka bulshada rayidka iyo marti sharaf kale ayaa ka qaybgalay munaasabadda xuska maalinta cagaarshowga dhakhaatiir soomaaliyeed ayaana bulshada ka qaybgashay xuska maalinta cagaarshowga adduunka u sharxay sida iyo qaabka loogu hortegi karo fayruskan hadafka aan leenahay waa inaan intaan gaarno kow waa in hebatitis b virus d n a levelkayna haddii bukaanka on treatment uu yahay uu ka yar yahay less than fifteen haddii laakiin off treatment uu yahay uu ka yar yahay two thousand bukaankan shalaa aragnay saa ujeediin waa focal hebatic cellular carcinoma contrastiga uu qaadanaya and then washout uu ku sameeyey mri-ga sidoo kale wadamada horumaray ay sameeyaan trifasic mri waa la sameyn karaa with contrast waxaa sidoo kale masraxa lagu qabtay laba dood wadaag oo ku saabsan fayruskan ciwaanada dooda ayaana kala ahaa xaaladda fayruska cagaarshowga ee soomaaliya iyo ka hortagga in hooyada u gudbiso ilmaha caabuqa cagaarshowga waxaana ka doodayey dhakhaatiir wax baratay qalimaadka qalabyadan aan la aan la nadiifin lagu isticmaalahayo cirbadaha laysku gudbinayo kan lagu daray kan lagu daray kan waxaas in laga hortago ayay leeyihiin waxaa kaloo lagu kala qaadaa galmoodka qof qaba iyo qof aan qabin isku galmooda waa lagu kala qaadi karaa haddii waxay kaloo noqon karaan sido qofka cudurka inuu sido iyo in uu noqdo qofkii cancer isku bedeli karo markuu chronic dhaafo kadib labadan noocoo hadda cayaarshowga biiga iyo siiga ah weliba nooca biiga ah ee faraha ba-an lagu hayo qofka inuu markiiba la tashto ama uu raadiyo dhakhtarka doctore saluul maxamuud maxamed ayaa ugu dambeyn sheegtay in fayruskan uu yahay mid halis badan ku haya guud ahaan caalamka waxayna bulshada soomaaliyeed kula talisay inay iska baaraan fayruskan halista badan ee cagaarshowga maanta waxaan rabnaa inaan wax ka sheegno maadaama ay tahay maalinta cagaarshowga adduunka cagaarshowga aa cudur maxay ahaato sanadkiiba mar las xasuusiyo sidii oo cudurkaas loo yareyn lahaa sida looga hortegi lahaa iyo sidii laysaga daaweyn lahaa dadka u haayo marka ururka dhakhaatiirta wuxuu soo abaabulay barnaamijkan annagoo isku keenay dhakhaatiir kala gedisan oo cudurkaas kuwa maxaad caafimaad u barteen sida maxaa maadaama cudur faafiya dadka cudurrada faafiya ka shaqeeya kuwa daaweeya kuwa ka hortagiisa ka shaqeeya marka waxaan rabnay inaan dadweynaha gaarsiino in cudurkan uu yahay cudur la daaweyn karo laga hortegi karana annaga waxaan u wajahnay inaan dadka wacyigelin ku celin annagoo laba dhinac wajahayno dhinac waxaa dadweynaha soomaaliyeed oo guud ahaana dhegaysanaya inaan gaarsiino in cagaarshowga hadda maxaa loo helay daawooyin kuwa qaarkood awal aan daawo loo haynin baaritaano cusub mar walba ay soo baxayaan midda kalena waxaa waye qaybta dhakhaatiirta maadaama anaga ururka dhakhaatiirta aan nahay oon ku midaysannahay inaan isxasuusino sida aan bukaankeena markuu noo yimaado ugu shaqayn lahayn wixii aan u qaban lahayn iyo waxyaabaha cusub inaan kala faa'iideysano dhexdeena fariinta aan u dirayo waxaa waaye in ay maxay ahayd marka hore dadka inay iska baaraan oo aysan sugin inay iska baaraan oo aysan sugin inta cudurka cudurkan waxaa la yidhaahdaa qofku waa u qarsoomaa mar dambe waxaa la arka aan waxba laga qaban karin marka inay mar walba qof walba inuu ogyahay xaaladiisa qofku markuu xaaladiisa ogaado kadibna haddii uu bi yahayna raba bi inuu iska uusan qabin inuu ka hortag qaadan karo istallaalo haddii uu maxay ahaato c iyo waxaas ay yihiinna inuu ka hortagii kaleeto oo guud ahaana in la isticmaalo haddii qofka marka la isbaaro laga helana inuu iska daaweeyo oo uusan meel la fadhiisanin oo hadda daawo leeyahay dhakhaatiirta u yimaado daawadiisa qaato uuna la socdo xaaladiisa cabdisalaan juulo shaakir dalsan t v muqdisho
wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay sheegtay in tallaabo adag laga qaadi doono kuwa iska dhiga in ay dhakhaatiir caafimaad yihiin ee ka shaqeeya gudaha dalka mas-uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka warbaahinta la hadla ayaa waxa uu sheegay in dowladda arrintaasi ay ku wada jirto islamarkaana ay tallaabo ka qaadi doonto kuwa dhakhaatiir caafimaad inay yihiin isku sheega
lowgisid xafiiskoodii waa diyaar waxaan idiin ballan qaadaa inaysan dhicin dhakhtar u eke oo dambe hadduu ilaahay yidhaahdo sababtoo ah dhakhtar keliya ma ahan dadka waxaa lasoo keenaa neeris oo ajnabi ah waxaa la keenaa midwifery ajnabi ah shay baaristayaal ajnabi ah dhakhaatiir ajnabi ah dad fiican ayaa ku jiro oo ka mid ah doctor xuseen oo kale waa inaan u mahad celinaa inta fiican waa u mahad celinaynaa inta kalena waa baaraynaa wasaaradda caafimaadka caawa waxay ballan qaadaysaa inuusan dhakhtar ee ka dambe laga helin waddankeenna hadduu ilaahay yidhaahdo mideeda kale waxaan rabnaa barnaamijyo kalaa jira wasaaradda caafimaadka aan raba inaan idiin sheego tarabal b ah tarabal b waxay kor u qaadaysaa muxuu isbitaallada barayfadka loo leeyahay sababtoo ah isbitaallada markii la dhiirigeliyo la maalgeliyo oo annaga aan gacanta ku hayno ayagana ay shaqeeyaan wax badan oo caawa aan u joogno ayay soo kordhinayaan isbitaalka redsina waxaan muxuu ahaa aan ku daraa aniga naftigayga marin ah inaan qof u diray lacag la-aanna ay ku daaweeyeen haddii wax kasta looga baahdo way noo soo diraan isbitaal ahaan xiriir fiican aan leenahay sidaa isbitaallada ula leenahay waxaa halkaan horta magacyada aan iloow raalliga ahaaba hurmuudkii waxaa iloobay doctor maxamuud
soomaalida ku nool yurub oo ayaa la siiyey waa soomaalida ku nool yurub ayaa loo soo kordhiyey adeega casriga ah ee fiisa kaarka taranisfer galaxy waryaheena cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa ka waramaya
transifer galaxy oo ah adeeg xawaaladeed oo casri ah oo dirista lacagtu ay tahay mid fudud dhaqsi badan oo aan dhib lahayn ayaa soomaalida ku nool dalalka yurub waxay u soo kordhisay adeeg cusub sida uu sheegayo mustafa ibraahim oo ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda ahna madaxa suuqgeynta transifer galax aad waad mahadsantahay walaal waana idinka mahad celinayaa runtii sidaad iisoo dhageyseen dalson transi galaxy dadku way ka dhagagsan yihiin waa howlaad casriya isagoo qofka gurigiisa jooga ama goobtiisa shaqo jooga ayuu lacag kasoo diri jiray iminkan uu kasoo diraa marka iminka adeegyo cusubban soo kordhinay adeega ugu weyn iminkaan soo kordhinayna waxa weeye digital bank in qurbo joogta yurub joogtaa inay helaan adeeg digital bank ah oo qofku visa card helayo lacagtiisana uu ku maamulanayo sida caadiga iminka bangiyada loo isticmaalo marka adeegan waa adeeg aan isleenahay wax badan buu kusoo kordhinayaa qurbo joogta yurub joogta talabaad laftigeeda adeegan wuxuu soo kordhinayaa in markii hore chancy galaxy yurub gudaheeda lacag laysuma diri jiray marka iminka lacag baa laysu diri karaa wax ka yar two second qofka ayuu lacagta ku helayaa marka labada adeeg uu iskaabaya qofkina isagoo visa card helaya lacagtiisiina uu ku helayo yurub is lacag laysu diri karo marka wax badan bay soo kordhinaysaa adeegii horena ay taraysaa adeegan cusub muxuu faa'iido u leeyahay qurbo joogta waa kan mar kale mustafa ibraahim adeegani faa'iidooyin badan buu leeyahay qurbo joogta degan yurub transi galaxy markii hore lacag laysuma diri jirin yurub gudaheeda iminka lacag baa laysu diri karaa wax ka yar two second gudaheed ayuu qofku lacag ugu diri karaa qof jooga talyaaniga ama qof jooga jooga een, sweden ama germany marka yurub gudaheeda lacag waa la isu diri karaa si fudud waxaa kaloo adeegani uu mi- een, uu soo kordhinayaa oo qofkana uu siinayaa wax wanaagsan qiimo dhimis aada u ballaadhan qofka chancy galaxy kaarkeeda qaata visa kaarkeeda ee lacag ku shubta ee chancy galaxy markuu lacag bixinayo ee doonaya xawlaha inuu isticmaalo lacag soo diraya qiimo dhimis aada u ballaadhan buu helayaa marka laba arrimood oo aada u waaweyn waana arrimahan is leeyahay dadku way ka faa'iidaysan karaan waxtarna way u tahay
waa gartay marka ma jiraan wax adeeg kale ah oo aada soo wadaan Ah, barnaamijkan cusub ee iminka aan bilownay waxa wa- waxaa la yidhahdaa super up waxa weeye qofku inuu adeegyo badan laga helo iminka afar adeeg baan runtii qorshahaygu yahay Eh, waxaa diyaara iminka waxawilaadii waa digital banki iyo insuranski travelna insha allah uu ku xiga marka insurance baa iminka jira qofku caymis dadka degan sweden khaasatan inaan u soo kordhinay inay caymis jaban ay naga heli karaan ama baabuur qofkii runtii haysta amaba gurigiisa marka adeega laftigiisu qurba joogta degan sweden wax badan buu kusoo kordhinayaa wax badan ay ka faa'iidayaan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen radio dalson cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel